تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan ikhyaare idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku eegi doonnaa timirta iyo kaalinta wax ku-oolka ah ee ay ka qaadato dhaqaalaha dalalka soo saara iyo sida soomaaliya oo dalalka kulaylaha ka mid ah ay u dayacday beerashada timirta halkee buu hadda gaarsiisan yahay wax soo saarka timirta ee soomaaliya deegaanada ku habboon beerashada timirta ee waddanka sidoo kale waxaan barnaamijka ka marnayn xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya timirta iyo islaamka iyo fawaa'idda caafimaad iyo midda jireed ee ay timirtu leedahay arrimahaasi oo sare u qaadaya dhaqaalaha laga soo saaro timirta intuu barnaamijka socdo waxaa nagala qaybgelayaa culimmo dhaqaalyahanno dhakhaatiir khubaro dhanka beeraha ah iyo beeralayba adinkuna halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aannu ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag timirtu waxay ka mid tahay dhirta istiwaa'iga ama kulaylaha ku baxda waxayna u adkaysi og tahay ciidda kulul midda cusbada leh abaaraha dabaylaha daadadka iyo cayayaannada waa geed badqabka caafimaadkiisu badan yahay waxayna noolaan kartaa toddobaatan ilaa boqol sanno haddii lagu beerana dhul ku habboon waxaybaa noolaan kartaa ilaa boqol iyo labaatan sanno waxay ka tirsan tahay bahda ama qoysdhereedka baalmada waxayna isku qoys yihiin qumbaha african oyal baalmada oo ah timirta miraheeda laga soo saaro saliid caddayda si guudna bahdan waxay ka kooban yihiin ilaa toban geed oo kala duwan timirtu waxay u kala baxdaa ilaa laba boqol oo nooc hase yeeshee kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah cajiwada sokorida soqodrida safawiga qudari thawri cambar iyo kuwo kale qiime ahaan way kala qaalsan yihiin qaar ayaa halkii kiilo lagu iibiyaa labaatan dollar qaarna shan iyo toban dollar halka qaarna lagu iibiyo laba dollar iyo wax ka sii hooseeya timirtu waxay ka mid tahay dhirta ugu taariikhda dheer waxayna ka mid tahay dhirtii ugu horreysay ee uu aadanuhu beertay wakhti hadda laga joogo lix kun oo sano ka hor halkii ugu horreysay ee lagu beerana waxay ahayd halka hadda loo yaqaano bariga dhexe gaar ahaan bilaadu raafidayn ama ciraaq qaarad oo eekaha jasiiradda carabta iyo sidoo kale waadi niil oo ah dhulka uu maro webiga niil oo isna ka mid ah meelihii ugu horreeyey ee uu aadanuhu dego tan iyo casriyadii soomaaliyiinta baabiliyiinta ilaa xilligan timirtu waxay astaan u ahayd nolosha iyo barwaaqa sooranka masaaridii hore waxay timirtu u adeegsan jireen inay tahay nafaqo muhiim ah waxay sidoo kale qaybin jireen xilliyada ay dhacaan munaasabadaha muhiimka ah sidoo kale timirtu waxay cilaaqaad aad u weyn la leedahay dhaqaalaha sababtoo ah timirtu ma ahan cunto oo keliya balse waxay ahayd badeeco istaraatiijiyadeed oo ganacsi tan iyo cusuurtii hore gaar ahaan waddamada saxaraha ah iyo kuwa saxare xigeenka ah dhulka bilaadu raafidayn iyo masartii hore timirtu waxay u ahayd badeecada ugu badan ee laga ganacsado gudaha iyo dibadda oo dhaqaale badan laga sameeyo waxay kaloo u adeegsan jireen waxyaabaha la isku cunaqabateeyo sida maanta qamadiga iyo shidaalku yihiin oo kale markaan eegno casriyadii dhexe timirtu waxay ahayd badeecadaha ugu muhiimsan ee ay dhoofin jireen dalalkii xilligaasi ku yiilay jasiiradda carabta iyo waqooyiga afrika meelihii xilligaasi loo iibgeyn jirayna waxaa ka mid ah shaam iyo turkiga waxaana laga soo saari jiray dhaqaale aad u badan timirtu sidoo kale waxay ka mid tahay astaamaha ugu waaweyn ee dunida carabta magaalooyinka qaar waxay caan ku ahaayeen tacabka iyo beeraha timirta ilaa magacyadoodu ay noqdeen kuwo xiriir la leh timirta iyo ganacsigeeda waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah basra oo ciraaq ah iyo magaalada rasuulka ee madiinatulmunawara timirtu waxay ahayd cuntooyinka ugu muhiimsan carabta maadaama ay kaydsanaan karto wakhti aad u dheer lagana helayo tamar aad u badan sababo ku aadan inay tahay cunto dhammaystiran oo nafaqooyinku ay ku idil yihiin maanta oo aan joogno timirtu waxaa laga sameeyaa balaayiin dollar waddamada ugu horreeya ee soo saara ama dhoofiyana waxaa ka mid ah masar iyo sacuudiga dalalka ugu badan ee dhoofsada timirtana waxaa ugu horreeya yurub hindiya indunuusiya iyo maleesiya timirtu waxay kaalin wax ku-oolaha ka qaadataa amniga cuntada adduunka sababtoo ah waa dalag istaraatiiji ah oo aad u adkaysi og iyadoo aan wax mawaad ah lagu darin ayayna kaydsanaan kartaa sannado badan timirtu waa miro ama fawaakih barakaysan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama inoo dardaarmay in aan ka dhiganno waxa ugu horreeya ee qofka sooman uu ku bilaabo xidhiir aad u qoto dheer ayaana ka dhexeeya islaamka iyo timirta taasi oo sare u qaadaysa ahmiyaddeeda iyadoona aad loo iibsado xilliyada qaar sida ramadaanka iyo iidaha oo kale wakhtigaasi oo ay soo saarto dhaqaale aad u badan qur'aanka kariimka ah isagoo adeegsanaya alfaad kala duwan ayuu labaatan jeer ka hadlay timirta geedkeeda iyo miraheeda sidoo kalena nusuus kale oo badan ayaana ku soo aroortay sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici calaaqada ka dhexaysa ama mansilada islaamku uu gaarisay timirta alislaamu waatamr ilaahay subxaanahu watacaalaa ashyaada uu kala fadilay maalamaha ilaahay kala fadilay amaakinta ilaahay kala fadilay geedaha iyo cuntadana sidaas oo kaleeto ilaahay subxaanahu watacaalaa uu kala fadilay geedaha iyo arsaaqdana ilaahay subxaanahu watacaalaa saas oo kale alle uu kala fadilay geedaha ilaahay subxaanahu watacaalaa uu fadilay iyo arsaaqda ama cuntada ilaahay fadilay waxaa ka mid ah timirta ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aanka hal meel wax ka badan ayuu wuxuu ku sheegay labadan geed annakhiil waal acnaab iyadoo markaas dadka oo caqliga leh ee nadarkoodii loo soo jeedinaya labadan sinfi oo geedaha ka mid ah fawaa'idda waaweyn ay xambaarsan yihiin darteed markaan timirta fawaa'iddeeda aad bay u fara badan tahay adiladana way ku soo aroortay axaadiida rasuulka sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam geedka timirta ah khaasatan timirtan madiina qofkii subax kasta toddoba xaba ka cuna ee sun iyo sixir inuusan dhibayn xadiidkii bukhaari muslim nabigeena moxamed sala allahu alayhi wasalam geedka timirta ah wuxuu ku miithaaliyey qofka muslimka xadiidkii saxiixeynka alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu wariyey min xadiidi ibni cumar nebi maalinba wuxuu ku yidhi muslimiinta iyo saxaabada ina min ashajari shajaratan laa yasqudu waraquhaa wa innahaa mathalu lmuslimi faxadithuunii maa hiya geedaha waxaa ka mid ah geed oo calayntiis aan dhacaynin oo muslimka oo kale ah geedkaas ii sheega ibnu cumar wuxuu yidhi dadka waxay ku daateen geedihii baadiyaha kaas amuu yahay kaas amuu yahay waa la sheegi waayey wuxuu yidhi ibnu cumar waxaa igu soo dhacday geedkaas amuu geed timireed uu yahay laakiin waan xishooday saxaabadu markay dhaheen xadithnaa maa hiya yaa rasuula allah noo sheeg nabi hore calayhi salaatu wasalaam hiya nakhla waa geed timireed waay alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala wuxuu yidhi wabarakatu nakhla mawjuudatun fii jamiici ajzaa'iha mustamiratun fii jamiici axwaaliha famin xiina yatluc ilaa an taybasa tu'kalu anwaacan huma bacda dalika yuntafacu bijamiici ajzaa'iha xataa nawaa fii calfi dawaab والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى wuxuu leeyahay geedka timirta barakadiisa waa mid joogta ee ajza'diisii dhammaan ayay ku jirta muslimkana waa sidaas oo kaleeto isagana fii jamiic alxawaal nafcigiisu waa mustamir weeye oo xataa markuu dhinto qofka muslimka ah waa nafcigiisa waa jiraya sidaas oo kale rasuulka sal allau alayhi wasalam wuxuu yidhi yaa aciishatu beytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluh aw jaaca ahluhu guri oo timir aan oolin dadkiisa waa gaajaysan yihiin oo rasulka sal alla alayh wasalam timirta ahamiyadda ay leedahay markaas uu tilmaamayay markan taan waxaa laga qaadanaya geedtimireedka fawaa'idda uu leeyahay iyo nafcigiisa inuu aad u ballaaran yahay ayaa laga qaadanaya culummada islaamkana waxay tilmaameen geedka timirta ah in dawona yahay khudaarna yahay cuntona uu yahay alimaam ibnuqayim raximah allahu tacaala kitaabkii zaadulmacaadka wuxuu yidhi markii timirtuu ka hadlaayay wa huwa muqawin lilkabid mulayinun litabci wuxuu yidhi timirta beerka way xoojisaa dabeecaddana way jilcisaa yaziidu filbaahi wuxuu yidhi wuxuu kordhiyaa qofka tabartiisa oo jinsigana wuu kordhiyaa gaar ahaan markii lala cuno xabu sanowbar waxyaabaha sidoo kale sare u qaadaya qiimaha timirta iyo in mar waliba laga sameeyo dhaqaale badan waxaa ka mid ah inay leedahay faa'iidooyin caafimaad iyo kuwa jireed maadaama ay qani ku tahay faytamiinno iyo macaadin kala duwan sidaba uu sheegayo doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed nafaqooyinka ku jira geedka timirta ee dhanka faytamiinada waxaa ka mid ah vitamin a vitamin b n vitamin b two vitamin b three vitamin b five vitamin b c vitamin c iyo vitamin k dhanka macdinta waxaa ku jira botassium magnesium calcium phoshoros iron zinc cobar manganese sodium folrite iyo selenium faa'iidooyinka caafimaadka ee ay timirta leedahay waxaa ka mid ah waxay u fiican tahay aragga iyo indhaha waxay hodan ku tahay timirta vitamin a iyo maadooyinka ka hortago indhala-aanta gaar ahaan waxa loo yaqaano night blindnesska ee sidoo kale timirta waxay u fiican tahay dhiigga iyo dufanka dhiigga raaca waxay la dagaalantaa kolesteroolka halista ah iyadoo ka kooban maadada bektiin taas oo yaraysa dufanka dhiigga sidoo kale timirta waxay xoojisaa difaaca jirka waxay kor u qaadaa nidaamka difaaca jirka loo yaqaano waxay ka hortagtaa infekshanada caabugyada soo weerara jirka ee kala duwan sidoo kale waxay u fiican tahay caafimaadka ilkaha maadaama ay leedahay maadada folrite oo ka hortagta suuska iyo dhaawacyada ilkaha soo gaara timirta sidoo kale waxay xoojisaa tamarta iyo awoodda jirka waxay jirka siisaa tamar iyo firfircooni deg deg ah sidoo kale waxay ka hortagtaa caloolo fadhiga timirta waxaa ku jira maadada fayberka taas oo hagaajisa dheefshiidka waxayna ka hortagtaa qabsinka caloolo fadhiga ama mindhicirka qabsinka waxa loo yaqaano timirta sidoo kale waxay u fiican tahay caafimaadka neefmareenka waxa loo yaqaano r t i-ga waxay u fiican tahay xanuunada neefmareenka sidoo kale uureyda sida qur-aanka lagu xusay waxay yaraysaa foosha iyo xanuunkeeda waxayna siisaa xoog iyo tamar inta lagu jiro foosha iyo dhalmada haweenka xilliga uurka iyo dhalmada dumarka uurka leh waxay cuni karaan timirta maalmaha ugu dhow dhalmada si ay u helaan tamar ee markaasi ka yarayso xanuunka foosha oo ay ugu fududaato dhalmada sidoo kale timirta waxay u fiican tahay ka hortagga dhiigyarida ee waxa loo yaqaano aneemiyada waxaa ku jira timirta macdanaha ka mid ah sida birta ama ironta waxa loo yaqaano taas oo kordhisa dhiigga sidoo kale timirta waxay u fiican tahay lafa xanuunka waxay ka hortagtaa xanuunka iyo daciifnimada soo wajaha lafaha waxa loo yaqaano osteobrosiska sidoo kale timirta waxay ka hortagtaa kansarka caloosha waxay ka difaacdaa caloosha cudurrada kansarka gaar ahaan kuwa caloosha ku dhaca xoojinta awoodda taranka ee timirta waxay hagaajisaa awoodda galmada ee ragga iyo dumarka intaba sidoo kale waxay ka hortagtaa cudurrada indhaha ku dhaca waxay yaraysaa khatarta cudurrada indhaha sidoo kale waxay u fiican tahay dheefshiidka waxay hagaajisaa shaqada mandhicrada iyo caloosha waxay yaraysaa timaha oo daata habdhiska neerfaha ayay u fiican tahay islamarkaasna waxay xoojisaa neerfayaasha iyo dareemayaasha waxay sidoo kale u fiican tahay daweynta caloosha mindhicrada infectionka ku dhaca khaasatan shubanka sidoo kale waxay u fiican tahay lafaha iyo ilkaha timirta waxay leedahay maadooyinka calcium phoshoros magnesium kuwaasoo adkeeya lafaha iyo ilkaha maadada foloraydka ku jirta timirta ayaa aad ugu fiican ilkaha ahmiyadda ay timirtu u leedahay dhaqaalaha casriga ah timirta waxaa loo yaqaanaa dahabka jaallaha ah waxay ka qayb qaadataa dakhliga dowladaha soo saara oo waxay bixisaa fursado shaqo oo kala duwan masar oo ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha ballaran guud ahaanba qaaradda afrika waa dalka soo saara timirta ugu badan oo la eg boqolkiiba labaatan timirta adduunka sidoo kale boqolkiiba afartan timirta ka soo gooda waddamada carabta masar ayaa soo saarta wuxuuna dalkani sannadkii soo saaraa timir gaaraysa laba dhibic shan malyuun oo mitrigtan iyadoona sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii ay dunidu soo saartay sagaal malyuun oo tan sida ay sheegtay hay-adda faw beerta ugu weyn timirta adduunka waa beerta tooshka oo dhacda saxaraha galbeed ee dalka masar taasi oo ay ku beeran yihiin laba malyuun iyo shan boqol oo kun oo geed timireed ah masar ayaa sidoo kale ah waddanka dhoofiya timirta ugu badan adduunka waxaana ku soo xiga sacuudiga haddaba dhaqaalaha faraha badan ee waddamadani ay ka sameeyaan timirta iyo sida ay shaq abuur ugu noqotay dadyow badan oo dalalkaasi ku nool waxaa baaritaan ku sameeyey aqoon-yahan yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha wadamada kaalmaha hore kaga jira dhoofinta timirta waxaa ugu horeeya wadanka masar oo wuxuu dhoofiyaa qiyaastii hal dhibic sideed milyan oo tan sacuudiga ku xigo hal dhibic lix milyan oo tan isaguna dhoofiya warbixinaha hadda sanadihii u dambeeyey soo baxayana waxaa la sheegaa in adduunka sanadihii u dambeeyey loo dhoofiyey sagaal dhibic sideed milyan oo tan oo oo timir ah taasoo ku dhiganta inay kasoo xirootay lacag dhan labaatan iyo shan bilyan dhammaan wadamada dhoofsha timirta marka waxay u badan yihiin wadamo carabeed bay u badan yihiin oo wadamada carabta dhammaantood ama qeybta ugu badani way dhoofiyaan timiraha labadan wadan ee ugu horeeya hadda masar iyo sacuudiga haddaynu fiirino marka dhaqaale ahaan nooca waxa uga soo xirooda ama lacagaha kasoo gala dakhliga kasoo gala timirta iyo nooca timirta ay xoogga saaraan iyo siday u kala muhiimsan yihiin tusaale masar oo kale waxay xoogga saartaa nooca timirta ee loo yaqaano soqotri sagluul iyo hayaani mid la dhaho dhaqaale ahaanna waxaa uga soo xirooda sanadkii lix boqol iyo soddon milyan ilaa lacag sideed boqol iyo konton milyana iyadoo timirteeduna aada uga jaban tahay nooca midda sacuudiga soo saaro sacuudigu isagu xoogga saaraan noocyada loo yaqaano cajwada iyo sukariga iyo noocyo kale oo qiimo ahaan ka sarreeya ama ka qaalisan midda ay soo saarto masar noocan timirta ah ayaa suuqyada caalamka wuxuu ka gaaraa toban doolar ilaa soddon doolar lacagaha udhexeeya inkam ahaanse waxaa kasoo xiroodaa oo sacuudiga uga soo xirooda lacag dhan saddex boqoloo milyan ilaa afar boqoloo milyan waxaan arkaynaa marka labadan wadan ee sacuudiga iyo masar runtii intay soo saaraan ama intay adduunka u dhoofiyaan way isku dhowdahay haddana miisaaniyadda uga soo xiroota aad bay u kala badan tahay marka waxaan isweydiinaynaa marka sababta keenaysa waxay tahay in miisaaniyaddooda ay kala bataan waxaa ka mid ah waddankan masar oo waddan dhiirigeliya beeralada timirtu inay usoo saaraan waxyaabaha laga soo saaro timirta sida maaragtay macmacaanada oo kale buskudyada oo kale waxyaabahaasay timirta kasoo saaraan iyagu kadibna waxyaabahi ay soo saareen bay dhoofiyaan qodobka labaad ee xoogga saaraanna waxa waaye suuq bay u raadiyaan timirta oo badanaa waxayba suuqyo ku leeyihiin wadamada hindiya china iyo yurub bacriminta iyo beerid malaayiin timir ayay sameeyaan sanad walba oo timirtu way duqoodaa sida la ogyahay marka waxay ku dadaalaan inay malaayiin timira ay beeraan oo tallaalaan qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye masar ma dhoofiso badanaa xoog ma saarto inay dhoofiso timirta oo row ah ama timirta oo ceeriin oo sida hadda midda aynu cunna naqaano ah halka sacuudiguna badanaa uu xoogga saaro inuu dhoofiyo timirta caadiga ah ee midhaha ee rowga ah taasina waxay kaliftay markaa way kala dhaqaalo badan yihiin marka haddii row la dhoofiyey haddii la dhoofiyo dhayt productiga haddii la dhoofiyo way kala dhaqaalo badan yihiin masar oo kale markaan fiirino shaqaalaha iyo dadka ku tiirsan timirta dadka sida tooska ugu tiirsan waxaa la dhaha waa hal milyan kaas waxaa ka mid a marka beeraleyda indirect labors baa jiro iyaguna hal milyan meelaha ku dhowdhow oo ah kuwa processorska sameynaya hagaajinaya ku dhowaad laba milyan oo dadka reer masar marka waxay shaq ka shaqeeyaan oy noloshooda ku tiirsan tahay waxa waaye waa timirta taasina waxay hoos u dhigaysaa marka heerka shaqa la-aanta ee waddanka masar soomaaliya iyo timirta dalkeenna waxa uu ka mid yahay waddamada kulaylaha waxaana soomaaliya marta diilinta dhulbaraha taasi oo dalkeenna ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu diirimaadka badan adduunka sidoo kale soomaaliya waa dal ka mid ah dalalka shubhu saxraawiga ah arrimahaasi oo israaraacay waxay dalkani ka dhigaysaa mid aad iyo aad ugu habboon beerashada timirta timirtu waxay aad iyo aad u jeceshahay oo ay ku bulaashaa cimilada diiran gaar ahaan heerkulka u dhexeeya shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon digrii salsiyas oo la mid ah cimilada dalkeenna afar iyo labaatankii sacna timirtu waxay u baahan tahay lix sacdood oo qorax kulul ah ciidda ama carada ugu wanaagsan ee ay timirtu ku baxdana waa ciidda bacaadka ah ee sand soyalka loo yaqaano waana ciid aad ugu badan dalkeena soomaaliya weliba dhulka xeebta ah hase ahaatee dalkeenna dhulalka xeebta ah waa meel geerigo'on ah oo lamadegaan ah oo wax ku beeranna aysan jirin sidoo kale timirta waxaa laga samayn karaa dhaqaale aad u badan waxaana jira nocyo qaali ah sidaan horey u soo sheegnay oo halkoodii kiilo lagu iibin karo lacag ka badan shan iyo toban dollar haddii uu qofku beerto kungeed uuna sannadkii soo saaro toban kun oo kiilo halkii kiilana uu ku iibiyo laba dollar oo keliya ah waxa uu sannadkii soo saari karaa lacag labaatan kun oo dollar ka badan timirta ugu badan soomaaliya waxay ka baxdaa gobollada dhaca waqooyiga dalka gaar ahaan kuwa saaran gacanka cadmeyd sida bari iyo sanaaga badanaaba timirtu waxa ay ka baxdaa ooy gaar u tahay inta xeebta badda casi kulaalayso ilaa caluula ilaa iyo ceergaabo oo badda casi ku xiteedsan xaggaa iyo nugaasha iyo marka la gaaro waxa laga yaaba way baxdaa laakiin tayadeeda way sii yaraataa hawadaa bedelan marka haddii laakiin intaa xoogga la saaro oo maaragtay sida hadday u socoto oo lasii dhiirigeliyo oo la ballaariyo la fidiyo muddo dhow ka bacdi waa laga maarmayaa mid laga keeno bannaan gobolka ay ka baxdo timirta ugu badan soomaaliya waa gobolka bari halkaas oo sidoo kale ay ku taallo beer timireed midda ugu ballaaran guud ahaanba geeska qaaradda afrika taasi oo dhacda magaalo xeebeedda geesaley ee hoos tagta degmada murcayo ee gobolka bari beertan oo keliya waxaa ku beeran afartan kun oo geedtimireed ah waxayna beertaasi ku fadhidaa dhul gaaraya lix iyo toban kilomitir oo isku wareeg ah dadka deegaankan ilaa lix faac ayay iska dhexleeyeen beeraha timirta beerashada timirtu waa ay ka duwan tahay dhirta inteedii kale inkastoo ay ka sahlan tahay beeraha kale haddana waxay leedahay heerar kala duwan oo ay marto halakan timirta horta gobolka badhi meelaha timirta ugu horreysay bay ka mid tahay adigu laba qarni iyo bar bay timirtu yacni ku tiil oo la intifaacsanayay timirta saa u ogtihiin marxalado kala duwan bay martaa sida marka hore waxa weeye laf iyadoo ah iyo mid guruuna oo geedka weyn laga fujiyo oo oo la tallaalo isaga oo lagu xusho dhirtu siday u kala mira waaweyn tahay iyo siday u kala mira macaan tahay waxa weeye marka timirtu marxaladaha ay kala madho waxa weeye marka ay bilowdo marka u horeeya yacni wixii soo saadhaa xayga marka ku xiga waxa weeye lab iyo dhadig bay leedahay waxa weeye doobtaa laga jaraa waa waa qodaxdaa laga diifaa laboodkaa la soo gooyaa waa la qalajiyaa meel baa la dhigaa markuu xoogaa qalalo kowraxo wuxuu yeeshaa dambas has waxa la yihahdo bootarkoo kale ah markaasaa waxaa lasoo qaadayaa fara ka mid ah khaylkii geedka dhadiga ah ayaa waxa weeye labada dhinacoo dabayshu kaga timaado baa laga marinaya dabadeedna dhexdaa loo gelinaya waa waa lagu xidhayaa si uu u bacrimiyo haddii marka taa uu waayo waxaa dheceysa in khaylka dhadig uu hooro oo wax mira ah aanu soo saarin ama inuu noqdo sadexo oo uu noqdo waxaan lafi ku jirin hilibkiisuna yaraado timirtu sanadkii mar bay dhashaa waxay u badan tahay waxay xaydaa bisha saddexaad waxayna go'daa saa u jeedaanin bisha toddobaad waxyaalaha sanadka kabilkabil ku dhala bay ka mid tahay geeda kan timirta saaran hadda waa u jeedaan halgelis baa la yihahdaa waa aragtaa nin mir kala bar bislaaday baa ku yaal iyo mirmir bislaaday inta kalena waa caddaan oo waxa weeye midabkii bisaylka keeni jiray baa ku wada dhasho ku wada eg saa u aragtaan halgeliska waxaa la yidhaahdaa me- qaar guduuda qaarka ee, bisil iyo qaarka ceelinka markay leedahay yacni waxaa la yidhaahdaa ee, halgelis Ee, inta kale markii gu- geedku sidaa jaallada u wada noqdo waxaa la yidhahdaa busur oo waxaa jira dhir lagu cuno ee, sidaa markay tahay bisaylka ka sii macaan oo oo iyadu sidaa ku fiican marka waxa weeye ee, laba marxaladood baa la sameeyaa waxaa lagu ridaa ee, kiish si ay ugu wada bislaato iyo in la farayo oo wixii bislaada hadba laga guro baa baa la sameeyaa marka ee, kan hadda waxaan u malaynayaa in loogu talagalay in la faraynayo oo f- halgeliska lagu gurayo sida aad u jeedo waxa weeye jaallo wada noqday xilliga ka- waa xilliga bisalka diyaarka u ahaa marka kolley ee, haddaan hadda waktiga kan aanay ku jirin ee, ee, kiiskii loogu talagalay halgeliska lagu guraya timir aad u badan ayaa sannad kasta ka soo go'da dhulka soomaalida weliba timir aad u qurux badan oo macaan dhumucdeeduna ay aad u ballaaran tahay timirtan horta dalkay ka soo baxday intee la facda weynikeed waad aragtaa timirtan mid lamid ah weliba teena fiican is aaminsanaye waad aragtaan inta la facay waa aragtaan waa timir qalalan waad aragtaan waa qaleel wallahi inaadan ka daalin waa dabiici biyuura soomaali ka baxda waa fiir intee la facay ilahan kugu dhaariyo wallahi inaadan ka dhergayn timirtan waa wada nacfi wada futimin oo dabiici biyuura wax kiimikaalis aan lagu darin waa sida rabbaani waa sida allaha raxmaanka u u abuuraa loo soo dejiyo loo keenay timirta ka soo go'da dalka xitaa waxaa lagu iibin karaa iyadoo busur ama rudab ah rudab ama busur waa marka ay timirtu jaalle tahay oo aysan aad u bislaan taasi oo ay dadku jecel yihiin sababo ku aadan in xilligaasi ay sonkorteedu yar tahay biyahana ay ku badan yihiin qofkuna uu tiro aad u badan ka cuni karo waana midda ugu wanaagsan in lagu afuro halka midda aadka u bislaatay ee la qalajiyey ee tamarta loo yaqaano ay ku wacan tahay in saxuur ahaan loo isticmaalo maadaama ay bixinayso tamar ama awood aad u badan oo qofku uu maalintii oo dhan ku joogi karo haddii miisaan la saarana busurta ama rudabka waxay ka culus yihiin timirta kale taana waxay faa'iido u tahay dadka beeralayda ah hase yeeshee suuqyada soomaaliya lagama helo timirta bislaatay ee la qalajiyey iskabadda midda qoyan ee rudabka ama busurta ah waxaana beeralayda timirta ee soomaaliya ku horgudban caqabado kala duwan oo dalagyadooda ka hor istaagay inay gaarsiiyaan dalka oo idil aqoon-yahan yuusuf ayaana ka warramay qaar ka mid ah caqabadahaasi markaynu soomaaliya fiirino marka innagoo wax ku dhisayna een, sida een, wadamadaasi ay timirta u beeraan ama ula tacaalaan een, timirta soomaaliya horta waxay ka baxdaa goboladan bari iyo sanaag oo runtii la cimilo ah een, wadamadan carabta een, gobolka ee, bari waxaa ku beeran marka timir aad u fara badan baa ku beeran een, waxayna u badan tahay mid la beeray qarniyadii hore waxyaabaha dhiirigeliya marka waxa waaye cimilada iyo carada gobolka oo ku habboon beerashada timirta Een, timirta hadda ku beeran gobolka bari badanaa waxaa la goostaa xilliyada xagaaga sidaas darteed haddii laga shaqeeyo oo la hormariyo waxaa laga yaabaa inay ku filnaan karto deegaano badan oo soomaaliyeed caqabadaha timirta waddanka haysta waxaa ka mid a marka u beerid la-aanta hababka casriga ah timirtan hadda waxaa loo beeraa hababkii qadiimka ahaa ee isfaxlinta la oran jiray geedka een, labka iyo geedka dhadiga la isku tallaali jiray oo runtii hadda adduunka uu ka gudbay waddamadan hadda ee masar iyo sacuudigu ay si ka duwan u bacrimayaan helid la-aanta s- ee siryada casriga ah oo adkeysan kara xanuunada ku dhaca timirta ama cayayaanadaba maadaama timirta la sugo in muddo ah oo ku dhawaad saddex ilaa afar sana la sugaa een, in la helo marka haba soo dedejiya muddo muddada dhalidda geedka sida ay isticmaalaan wadanka masar iyo sacuudiguba daanweyn la-aanta oo keenaysa goosashada hal xili oo timirta een, in hal xili la goosto xagaaga xilliga la goosto waxaa keenaya timirta lamana tallaalo mana daawona maleh oo lama daweeyo Een, suuq la-aan ayaa ka mid a caqabadaha haysta timirta soomaaliya oo waxaa laga yaaba qofka beeralayda ah in timirtu ay ku baaba'do beerta dhexdeeda oo xataa suuqyada soomaaliya uu keeni waayo ama tuulada ugu dhow uu soo gaarsiin waayo sababtoo ah waxay tahay gobolada ay ka baxdo oo runtii u badan gobollo buura ah oo qarfa ah oo waddooyinku ay ku yar yihiin taasoo keenaysa marka in ummaddii u baahnayd iyo ummaddii soo saaraysay ay ishaleeli waayaan oo ay soo kala ay magaranaysa kala faa'iidaysan waayaan guud ahaana timirtan ka baxda gobolkan eh, bari iyo sanaag waxaa la dhahaa haddii si fiican loo beero oo laga faa'iidaysto en, at least waxay haqabtiri kartaa baahida timirta soomaaliya goboladeeda ama qayb ka mid a goboladaba way haqabtiri kartaa inta badan timirta ku beeran waddanka waxay u badan tahay mid soomaalidu ay iska dhexleen fackafac sida baawaqoonyahan ku sheegay taasi oo tayo iyo wax soo saar ahaanba aad u hoosaysa marka loo barbardhigo timirta ku beeran waddamada carabta timirta soomaaliya ku beeran waxay midiiba ay soo saari kartaa shan iyo labaatan ilaa soddon kiilo sannadkii iyadoo dalalka carabta oo cimilo ahaan aan aad uga wanaagsannahay ay timirtoodu soo saari karto boqol kiilo iyo ka badan calaageed sannadkii labadii kun shan iyo tobankii hay-adda saliibka guduudan ee loo soo gaabiyo i c r c ayaa waxay beeralayda timirta ee gobollada waqooyi ku wareejisay labiyo afartan kun oo tallaal geedtimireed ah kadib markii ay halkaasi soo indhaindheeyeen khubaro ka socotay hay-adda toban sano kadib inkastoo beeralaydu ay aad ugu riyaaqeen wax soo saarka timirtan haddana lama oga waxtarkeeda dambe iyo haddii ay jiraan waxyeello ay u geysan karto bey-ada iyo beeraha dalka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى